أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobollada mandheere iyo laamu ee ka horjira gumaysiga saliibiyadda kenya qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho oo cabasho xooggan ka muujiyay dhulboob ay ku hayaan madaxda murtadiinta in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada afmadow oo ka faa'iidaystay dowla dacwi ah oo dhowaanay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose wilaayada hiiraan oo soo bandhigtay askarta ubadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud oo ka faa'iidaystay sakada xowlaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay degmadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisan warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobollada mandheere iyo laamu ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamedda geesiyada towxiidka ee ka jihaaday wilaayada jubbada hoose waxay barqanimadii maanta weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee bundada deegaanka buulaxaaji oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dagaalka maanta ee buulaxaaji waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen lix askari oo murtadiin ah oo ku jiray sarkaal taliya koox ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu allah filligii dagaalka maanta ee bundada buulaxaaji ku dhaawaceen sagaal askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay saqdii dhexe ee xalay dagaal culus kula wareegeen gacankuheynta xerada murtadiinta ee caalamshuruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka ka sugan yahay wilaayada baay dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada mujaahidiintu waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen xerada waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkaasi inta la xaqiijiyey dagaalka culus ee xalay mujaahidiintu kula wareegeen xerada murtadiinta ee qansax dheere dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa afar askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada gadow qarax ay mujaahidiintu saaka ka fuliyeen gudaha degmada baar dheere ayaa lala eegtay ciidamo etoobiyaan ah oo ku sugnaa degmadaasi waxaana jira khasaare gaaray cadowga shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka ilbaaq hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee qansaxle ee degmada buulaburte bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka beriire laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay deegaanka kayunka kuna sii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa shan askari oo saliibiyiinta kenya ah dhaawacuna waa siddeed askari oo isla kufaarta kenya ah iyo gubashada gaari kooyal ah dhanka gobolka mandheere ee ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee degmada lafey waxaana dagaalkaas ku bakhtiyey laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacuna waa saddex askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah sidoo kale gobolka mandheera waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka goobaa ee hoostaga degmada baanaasa inta dagaalka uu socday waxaa dab qabsaday qaybo ka mid ah xerada la weeraray howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee kenya waxay qayb ka noqonayaan weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecala dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan madaxda murtadiinta walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinayaa qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada hodan ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey amar ka soo baxay madaxa kooxda rajada soomaaliya murtad xasan garguurte kaasi oo lagu amray inay ka guuraan dhul caam ah oo ay degan yihiin waxa ay sheegeen in maamulka rajada ugu magacaaban degmada hodan gaar ahaan gudoomiyaha degmadaasi uu ku wargeliyey inay guryahooda si deg deg ah kaga guuraan si cad oo aan gambasho lahaynna uu ugu sheegay in dhulkaasi ganacsato uu ka iibsaday madaxa ugu sarreeya kooxda rajada xasan sheekh maxamuud dadka lacagta luuku barakicinayo in nala ka qabto uu u horreeyo guddoomiyaha degmada hodan ayaana barakicinaya wuxuu yidhi dudka dhulka madaxweynaha baxshay dad shakhsiyaaduu siiyey shakhsiyaadkaas macnaha maaragtay uu siiyey adunkuna uga guura dadkaasaa iska leh dhulkaa haddii dad la siinayo annagaa xaq u leh waxaana looga yeeray degmada hodan waxaa loo yeeray guddoomiyaha degmada hodan wuxuu yidhi macagafaa rabtiin mase xalaa rabtiin kan arrimaha bulshada hodan wuxuu yidhi toban sano ka hor shan iyo toban sano ka hor abbaha hadduu dhintaba soo noolaanaya maya dhulkaana saasuu u dhintay ka tashada ka guura waxaana barakicinaya shakhsiyaad lacag la wareegaaya dhulkaas annagaa deggan lacag bay la wareegayaan dadka ku barakicinayaan dadka ku baabi'inayaan waxay ka naxaan male waxaan rabnaa dowladdaas cabashada aan ka nahay mooryaan iyo ilaahay kuna qawlaysato iyo dad lacagla wareegaaye in annaga ay na barakiciyaan dooni mayna mana ogolin waa ka soo hor jeednaa annaga barakicinaana lagu hayaa waxaa hadda barakac ba'an lagu haaya guddoomiyaha maamulka hodan oo na yidhi ma bannaan bixi kartaan ma hadli kartaan juu ma dhihi kartaan dhulkaan ma liidin idinka madaxweynaha soomaaliya ayaa ganacsato siiyo u soo saxiixay shakhsiyaad baa iskale guuruuna dhaha ma bannaan bixi kartid ma hadli kartid juu ma dhihi kartid qaxootiyaa tahay guuruw dhahay aniga soomaaliya ahay intee qaxooti ka ahay etoobiya ma ahay dalkayga soomaaliya markii layga barakiciyo intee u barakacayaan satada rabto in ay boobaan dhulkaas uguna faa'iidaystaan dhismayaal ganacsi iyo wax la mid ah iyo deegaamaysi kale shacabka meeshaas degan oo toban kun ay ku dhow yihiin tiradooda haddaysan ka badnayn ayaa la doonayaa in bilaa macno shacabka loo barakiciyo oo meel ay u qaxaan iyo meel ay u cararaan iyo ma aysan haysan ayagoo deegaanka hadda ay joogaan ay ku nool yihiin nolol xumo arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ay la kulmayaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay boobka dhuleed iyo midka hantiyadeed ee ay wadaan madaxda ugu sarraysa kooxda rajada soomaaliya in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada afmadow ayaa ka faa'iidaystay dowlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman balliquu cannii walow aayah xadiidkan shariifka ayaa cinwaan looga dhigay xamle dacawadeedkan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoo la gudanayo ammaanada shakhsiga ah iyo tan caamka ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaalada tawxiidkana ee gaartoomiye iyo magaalo isagoo ka duulaya amarkaasi dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro ay mid adduun ee bulshadu ay gaarto ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu ku dhawaaqay jawla dacwadeedkan oo ka hirgeshay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka goobaha ay gaartay islamarkaana bulshada ay uga wada faa'idaysteen waxaa ka mid ah deegaanka weelmaarow ee hoosaga degmada afmadow kun laba boqol toddoba-iyo toban qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga wada faa'idaystay dowro sharci oo qayb ka ah jowladan dacwiga ee sida aadka kaga socota degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan ayaa duruus sharci ah iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله في سؤال سؤال كم أركان الإسلام؟ كم أركان الإسلام؟ في الجواب في الجواب خمسة خمسة وهي وهي شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة
ugu dambeynna waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee ka faa'iidaystay jowladan dacwiga oo la hadlay idaacadda islaamiga al andalus magacaygu waa odan aadan mukhtaar waxaana ku noolahay degmada afmadow qaas ahaan weelmaaro hibraan noo socotay maantana way noo soo xoogowda xasaasiyaad sariisal muhiima marka alwaajibaad wax badan aan ka fahmay ilaahay baa ku mahadsan marka maantana gabagabaa inoo tahay dacwadan iyo barashadeeda baahida loo qabo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay idina soo makaniyey maalin walbana waan u baahannahay mar walba waan u baahannahay dacwada ilaahay baa ku mahadsan maclimiintiina bartaana ku mahadsan si gaar ahaan walaayada limaada qalaqna allahu qalaqna allahu licibaadati waxdahu walaa nushrika bihi shay-an shayna aan lala wadaajinin alla keligiis ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرى الله من الأقوال والأفعال الظاهر منك موضعه والباطن منك قرصون إن كنت الدين الإسلام لعب إيمان إحسانك ترودها لكل وأن ربره مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay si dardar leh kaga socoto jowladan maalmaha soo socda ayaan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala bulshada deegaanadaasi sida ay u gaartay dacwada wilaayada hiiraan oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waa askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen askar taayibiin ah oo fara badan aadan maxamed mahada cali cibaar mahada cismaan maxamed cabdi iyo maxamed cabdi aadan waa afar askari oo taa'ibiin ah kana tirsanaa maleeshiyaadka muftadiinta macawisleyda iyo kuwa booliska kooxa riddada kuwaas oo ka kala yimid muqdisho iyo beledweyne waxayna wilaayada hiiraan askartan taa'ibiinta ah ku soo bandhigtay deegaanka booco ee dhacabariga hiiraan islamarkaana hoos taga magaalada beledweyne askartan taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa sheegay inay dhibaato culus kaga soo tageen safka murtadiinta allahna uga toobadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen magacaygu yahay aadan maxamed mahad oo loo yaqaano aadan suuley maanta waxaan joogaa walaayada booco waxaan galay ciidamada hiiraan state waan kasoo tegey hadda walaayadan hoos joogaa walaayada waxaan jeclahay inaan ku hoos noolaado dadkii awalba ku hoos noolaayan ka mid ahay sababta loo aasaasay marka hore waxaa loo aasaasay in walaayadii kula dagaalami rabeen ee wax xaq ku socda ma ahayn wixii xaq ku socdaa socdo cid walba oo hadda meeshaas jirtana waxaan u sheegaa in walaayada ciddii ku hoos noolada dhan ay ku hoos noolaatay timaado cid rabta ma lahan waa nabadgelyo aniga beertayda aan tabcahayaa nin walba beertiisa intuu yimaado guryahoodii iyo beerahooda gumargaalkaa ka ceshtaan ha u yimaadeen anigoo ah caali cibaar mahad aamiin libaana waxaan ku dhashtay magaalada booco waxaan tagay beledweyne ciidamada macawisleyda ayaan ka soo raacay waxaan go'aansaday duqaabahe intaan soo waco oo idhaa aabba walaayada iga wargeey meeshaan anigu ma noolaa karo waa igu yidhi aabba walaayadu oo iga geeyey walaayadii sidaasaan uga tagay waanu umuday waxaa la joogaa walaayada saacaddaas la taagan yahay waa ay cafiyeen haar alla asiiyo meel walbay joogaan waa mahadsan yihiin waxaan idin sheegayaa nin walbow oo hadda ku jiro macawisleyda oo sidiidoo kale la qalday oo la socdo sida oo dhasaabo badan leh jaanisay haystaan jaaniska haystaan ha ka faa'iidaystaano akana soo baxaan sida u dhasaa badan leh walaalahood iyo walaayada intii ehelo dhashay iyo dhulkoodiiba ha u soo laabtaano anoo magacayda leeraha cismaan maxamed cabdi oo ka imaaday magaalada beledweyne lamagalaay ciidamada dowladda ka imaaday gaar ahaan booliska muddo badan aan la shaqaynayo oon la socday haddaanna an ogaaday inaan waxaan ku dhex jiray qalad cad ay yihiin an ogaaday oon iskayga soo baxay walaayada islaamka maanta aan u imaaday aan joogaa maxaan ku leedaha booco walaayada islaamka aan u imaaday liisoo dhoweeyey waxaa waaye xabe xereg iyo indha maxaan ku leedaha sidasho walaalaha ay ugu qabaneen intii hadda qaladka ku jirtaiyo sidan markii hore ani an ahaay aheedna inay kasoo laabtaana aan rajaynaa insha allah magacaygu waa maxamed cabdi aadan xuseen waxaan ka yimid magaalada muqdisho waxaan ka tirsanaa ciidamada booliska qeybta lixtimaad oo lagu tababaray xeerninac muddo labo bilood ah gaar ahaan waxaan kasii shaqaynayay ex control afgooye degmooyinkaas waxaa waa shaqadiisa marka annagana waxaa waaya halkaasaan ku baadiyown halkaasaan da kasoo laabanay wallaahi si wanaagsan ayaa liisoo dhaweeyey gacmo furan ayaa liigu soo dhaweeyey si wanaagsan aad aan u faraxsan ayaa liigu soo dhaweeyey waxba dhibaato oo lama kulmin wallaahi waxaan lahayaa adinkoo iska xoogsada beriina iska fasha ayaa idin dhaanta intaad meesha ku qaldoom leedan iyo kuwii hadda dib dib soo qoran doono oo wax fiican moodayo inaysan kusoo qaldamo aanu sheegaya wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada galahariiri ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xowlaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay degmadaas cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo faahfaahinayaa
dad isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa xoolaha nool loogu qeybiyey degmada galhareeri kuwaas oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada hoos yimaada dadka la siiyey xoolaha ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyo muslimiinta masaakiinta soo xaadirtay goobtii lagu qeybinayay eriga sakawaadka ah ayaa wejiyadooda laga dheexanayay farxad idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada calaykum salaam waraxma cali axmedaa leeyda ariyaa laysiiye ari ari ari sakawaada waay gaalada allaha jabsho muslimkana kor allaha ka dhigan leh shariif maxamed cabdi erigi masaakiinta loo qaybinayo shan shan xab shan xaba laysiiyey oo mujaahidiinta mujaahidiinta mujaahidiinta ay soo ay qaybinayso maxaa waaye in gaalada ilaahay oo aw aw jabsho iyadana iyadana kor ilaahay u dhigo ummadda nabadgelyo ilaahay loo sii wasaxsho saasan ugu duceyhina calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu ari sakaa oo walaayada islaamka dhiibe ajir iyo xasano allah siiyo ilaahay hamaalkooda ha gudo gaaladana allah jabsho baaba iyo jab allah ku rido cabdikariin ariyaa laysi walaayadaasi so masha allah gaalada dhib allah siiyo muslimiintana kor allah ka dhigo magacaygu waxaa waaye maxamed cabdul maanta sakaa lagu bixiya khayr allah siiyan la ajri xasano badan allah siiyo gaalada allah jabiyo anigoo faadmo faarax allah faadmo saddex neef oo ariya sakawaada walaayada kor allah u dhigo waa ay xurmeeyeen khayr allah siiyo ilaahay kor hau dhigo hoosna allah kala yaabo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sanad weliba u qeybisa xoolaha sakada shucuubta muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee galgaduud mahadsaned cabdiraxiim warkii fiidnimo ee caawala dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh